aad iyo aadaan idiin salaama v o eda inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allaha u naxariisto abwaan cabdulla geedanaar runtii muddo dheeraan isnaqina sideetameeyadii abwaanku horta waxau ahaa nin oo degaankiisa uu yahay booska guulane oo ka tirsan degmada aadan yabaal runtii wuxuu ahaa abwaanku wuxuu ku soo aadiyey xiliyadii dowladii kacaanka ay jirtay ayuu bilawyey gabaga amba guurowga waxa loo yaqaano oo aad iyo aad wuxuu ahaa nin golokatuurahoo markaas ou yimaado meesha inuu soo fikira uma baahnayna wuxuu ahaa nin ila ku maneystay oo toos u bilaabi kara howlahaas marka ishiisu ay qabato marka abwaanku wuxuu ahaa marka nin hogaamiyaahoo bulshada ka ah mataqaana waxaa loo yaqaana barbaarka barbaar wada weyn uu ahaayo ku dhashay gobolka shabeellaha dhexe marka aad iyo aad uu u lahaa marka taariikh abwaannimo oo ku salaysan inuu mataqaanaa dhalinyaradu meesha uu joogo ay timaado oo goobaha ay ka socdaan shiribka ama guurowga ama mataqaanaa nooc kasta oo ciyaarta gobolka shabeellaha dhexe laga ciyaaro ayuu hormood ka ahaa marka wuxuu ahaa nin markii uu guuroobi tago ishiisu waxay qabata ka guuroobi karaa amba ka gabyi karaa ama mataqaanaa ha ahaato arrin traditionalho dhaqan ha noqoto amba arrin siyaasadeed ha noqoto ama arrin guubaab ha naqatee intaba wuxuu ahaa nin golakafuulahou ahaa waaya marka waxaa sheegtay ambasadore in uu ahaa nin sidaas caan uga ahaa shiribka iyo guurowga iyo sugaanta dhaqanka soomaaliyed marka waxyaabihii sida gaarka ahaa loogu xasuusto maxaa ka mid ah wallaahi ninkaasi adduunyada xataa markii uu ka sheekeyhayo waxaan ka xusiistaa wuxuu yidhi dha qur-aan minaad dhigatay ood barasho dheeraysay dhulka meel kastaba maad martood magac ku dheeraatay dhugmataama maad leedahay iyo dhawaqyo miisaan leh dhiig wanaagsan maad leedahay iyo dhiiri lagu faano dhar wanaagsan maad leedahay maal arada dhooban adduunyadu dhawmaamee qofuna dheeli tiri mayso maray kaa dhigaysaa waxaan dhimano noolayne nin adduunye waa dhameeye yidhi wax ii dhiman male dhigta laguma maqal dhayna haba sheegin waasa uun iska dhex joog ee siday kaa dhigta u dhaanso dhimashana qalbiga geli dhulkaa loo dhammaadaahe ninkaasi wuxuu ahaa nin horta dadka sidaas adduunyada u fahamsiihaye ya salaam dhanka nabadda ayaa aada loogu ammaanay ka qaybgalka nabadeynta soomaalida maxaa iidana ka xasuusta wallaahi wuxuu dhihi jiriyey soomaalida markii uu ka sheekaynayo wuxuu ku guubaabi jiriyey inay nabadda ay mataqaanaa aynan iloobin marka nuura uu waxaa ka mid ahayd marka uu ka hadlaya arrimaha nabadda oo colaadaha uu ummadda ka waaninayo wuxuu dhihi jiriyey is-aqoonso soomaaliyey wad is-ilowdeeni uu ku soo gebangebeyahay muddo badan waxaa jiray mid kale oo dhallinyarada barbaarka uu uga hadli jiriy oo uu dhihi jiriye maraan iyo aroos maagayaan inaan u sheekeeyey waxaan kini ag joogayo waxay eelka caddayso waxaa idhi adaa lagu rabaa laguna aaminaye waxay tiri igaar maa i rabo waase ina aayo waxaan idhi ogaalkaer lahaw waaba anigaane waxay tiri adduun ii dhinaayoonan arag waaye waxay tiri adduun ii dhinnaay oonan arag waaye waxaan idhi ma way kula ahayn inaan aroosaayo waxay tiri igaar kaa qorxoon aaba laaylaabay waxaan idhi aroos qurux ma-aan iyo ilnuurays waxay tiri abaara too kuma aroosaayo waxaan idhi adduunkuba kursi aaran wada maahan waxay tiri maxaa ku irmaan xase ku uguba waxaan idhi ilaahay waxow nagu irsaqa waaye waxay tiri ad maan lacag lahoo aalad badan haysta waxaan idhi ilaahay aqoon anigani aamin waxay tiri la aamini ma karo aadni taladiisa waxaan idhi iyuna waa aqliya aniga hey eri kastoon igaaray wax badanaan ogso
taasna waxay ahaaday kiis kuwiisii ugu horreeyey uu ahaa wuxuu kalou ka hadlayo u ka gabyayey markii uu yaraa oo uu soo kacayay anigoo hadalgoodlooba oon waaga toban gaarin anigoo ilkaha kora ka go'an gabin ahaantaydii aan gabayo guurow tegey iyo geesinimo fiican haddaanoo gafuurku tuur dhalay anigii garabku xoogaabay inaan goynka maasada galaa igu gar weeyaan uu ka bilaaway gabagaas uu ka bilaaway marka walaalkay marka waxaan leeyahay allaha u naxariisto soomaalidana allaha ka sabar siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladiina ilaahayga macbuudahay ha ka sabar siiyo isagana jannaatulfirdowsa allaha siiyo dembigiisa allaha dhaafo allahu makfir lahu warxam aan leenahay